ugu yaraan toddoba ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan mas-uuliyiin hore xilal usoo qabtay askar iyo dad shacab ah ayaa ku geeriyooday halka labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay koontarool ciidamada nise ay ku leeyihiin agagaarka taalada daljirka daahsoon afaafka hore xabsiga godka jilacoo degmada boondheere ee magaalada muqdisho dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah faadumo cali raage faay cali oo ka mid ahayd saraakiisha ciidanka xoogga dalka iisaygeeda oo asna ka tirsanaa ciidamada iyo ilaalo la socotay waxaana faay cali oo ahayd gabar caan ah ay hormuud u ahayd dagaaladii al-shabaab looga saaray caasimada muqdisho iyo qeybo badan oo ka mid ah labada shabeelle goobjooga lagu magacaabo cabduqaadir cali maxamed ayaa v o a ugu waramay sida ay wax u dhaceen walaala horta hore waxay wax u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurtan raaxada kamid ah a meesha soo aaday sida maaragtay dadkii meesha markii hore nooga soo horeeyay ay noo sheegeen jilacow markii aad ka imaado dhinaca boondheere dhinaca boondheere markii aad ka imaado wuuka waa laga xiray habeer oo maaragtay jika boondheere markaad ka imaado sidoo kale ku-aadka xamarweyn oo kale waa laga xiray iskuolka yaasiin cusmaan aa lasoo maraa iskuolka yaasiin cusmaan aa lasoo maraa toofaa marka godka jilco loo soo aadaa yani marka taalada daljirka daahsoon iyo inta udhexeyso godka jilacow iyo jagboontiga ku yaalaa jagboontigaas markii la istaago yaa waxaa la sameeyaa waxaa loo tagaa yani ciidanka dawladda ee meeshaas koolba waardiyaha ka joogo ciidankaas ay dikaarka aqoonsiga dawladda lasoo tusaa bartaas ay ay dhooban yihiin baabuurtii shaqaalaha dawladda iyo yani dad kaloo shacaba iyo ciidan iyo ay soo dhex istaageen bartaas ay ku qarxeen oo maaragtay dhibaatada ay ku geysteen waxa marka meesha ka dhacay wax maaragtay ummadda aynan fiirsa karin adiga waxaa un yani gabar la yidhaahdo faacali oo corneela oo ka tirsan xoogga dalka oo yani saraakiilka aadka loo jecelyahay kamid ah iyo ilaah ha u raxmaday ninkeeda iyo wiil yaro cunug yaro isbitaal ay u wadatay iyo staafkeedii meesha way ku dhinteen marka dad badan oo maaragtay adiga askar iyo dad shacaba iyo dad maaragtay shaqaalaha dawladda ka tirsan dhibaato fara badana meesha ka dhacday tirada dhimashada dhowr iyo toban qofkood waa gaarayaan waa un culeys fara badana meesha ka dhacay qaraxa waxaa ku geeriyooday sidoo kale xuseen ceelaaba faahiye oo wasiir ka soo noqday wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha dibadda soomaaliya sida ay sheegeen goobjoogayaal la hadlay v o eda xilliga uu qaraxu dhacayay ayaa waxaa goobta afaafka koontaroolka ciidanka ku sugnaayeen gaadiid kala duwan iyadoo wadadana ay aada u mashquul badnayd goobta ayaa ah koontarool ciidamada amniga ay ku hubiyaan gaadiidka u socda madaxtooyada baarlamanka iyo xarumaha dowladda dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo lagu kala magacaabo axmed ismaaciil shabeel iyo seyne maxamed caamir xildhibaanada ayaa ka gudbayay koontaroolka iyagoo kusii jeeday xarunta golaha shacabka oo ay shir ku lahaayeen sida uu v o a u sheegay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo baarlamanka soomaaliya ka tirsan waan idin salaamayaa runtii maanta qarashii masiibada ahaa ee ka dhacay maaragtay agagaarka maaragtay daljirka daahsoon waxa runtii ay ku dhaawacmeen kuna dhinteen dad maaragtay badan oo isugu jira dad ka tirsan dawladda hay-adaheeda kala duwan iyo shacbiga dad ka tirsan iyo ciidamada balse laakiin inta hadda anaga golaha shacabka ee xildhibaano ku jirta ayaan ognahay aqalka sare laba xildhibaan midna dhaawiciisa uu fudud yahay iyo midna runtii iyadana gabar ay tahay zaynab caamir la yidhaahdo ayaa iyadana hadda isbitaalka la geeyey oo iyadana madaxa wax kasoo gaareen alxamdulilah gabadh iyana markaa sidaas oo kale iyana sidaas baatay laakiin wax u gaarin staafkeeda ee waxay ku noqdeen ayaa jirta oo iyadana ahayd abukaato xildhibaana marian cariif marka intii kalena dad dawladda ka tirsan hay-adaheeda kale iyo gabar caan ah oo saraakiisha dalka aada corneel aada loo yaqinay faa cali iyo ninkeediina way ku jiraan dadka geeriyooday iyo sidoo kale la taliye wasaaradda arrimaha diintana sidaas oo kale ayaan maqlayay intii hadda dhimatay allah unaxariisto intii hadda iyadana dhaawacantayna ilaahay bogdhayd degdega iyo caafimaad hasiyaan leenahay qaraxa maanta ayaa kusoo aaday xilli ammaanka caasimadda si aadah loo adkeeyey islamarkaana ay jireen feejignaan badan xildhibaan dalxa ayaan mar kale weydiiyey waxa sababay in meelihii halbowlahu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay weerarada ka dhacaan soomaalida annaga dadka runtii dhaqanka reer calamadoow baan ka saaleynaya bahashan in jirta la yidhaahdo ayaa waxaa la yidhaahdaa haddii ay eeda marada ku gasho mar siday kaaga baxdo way adag tahay saad iskaga ilaalisidne sidoo kale iyadana ayay noqotaa marka bahashan dadkani waxay noqdeen in jir mara ka hoos jirta oo dadkiina iska huwan yihiin dadaanan dadka laga dhex garanaynin magacii kula wata midabkii kula le sida adiga aada u dhaqmaysid ee kulli wax ka duwan aanan iyagu ahayn meelay kasoo dusaanba kaale adiga sheeg wax unbaa dhacay meeshii sida loo adkeynayo amniga unbaad arkaysaa marka dadaana haddee adiga dhexdaada maaragtay ku jira habeena og socodkaaga iyo sida aad dayacan tahay iyo sida aad adiga aad diyaarsan tahayne un kaa maaragtay runtii mar weliba xogogaal u ah maaragtay dhibkeeday leedahay marka waxaana ilaahay in loo bandhigto oo rabbi xalkeeda ilaahay inuu maaragtay soo dedejiyo un baan rabbi weydiinaynaa dawladdana dadaal uma yara de nimankana waa ka hadda iyagana qarax uma yara waxaa dhanka kale jira khasaare soo gaaray qoysas danyar ah oo degan kaam ku yaala wasaaraddii hore ee caafimaadka oo u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay sidoo kale waxaa nawaaxiga halka qaraxa uu ka dhacay ku yaala goobo ganacsi isbitaalada iyo gaadiidka gurmadka degdega ee muqdisho ayaa iyana xaqiijiyey in dad kala duwan oo dhaawacyo kasoo gaaray qaraxa la gaarsiiyey si kastoo ay tahay al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday koontaroolka ciidamada nise ay ku leeyihiin agagaarka taalada daljirka daahsoon iyada oo dhanka kalena dowladda federaalka ay cambaaraysay weerarkan saynab abukar maxamed v o a muqdisho